waxaan halkan digniin ugu diraynaa guud ahaan ciidamada ammaanka laamihiisa kala duwan iyo cid kasta oo sekiirad wadata waddooyinka maridooda waxaa u xilsaaran hoggaanka nabadgelyada waddooyinka oo asaga waajib tahay furitaanka waddada xilliyada jaamka ah dadka hubaysan ee baawuurta saaran waxaan uga digaynaa in muwaadin soomaaliyeed ee u soo kacay inuu aado tacliin ama u soo kacay inuu arsaaq raadsado in aan lagu dhibaataynin jidadka sidaa darteed baawuurta ay saaran yihiin ciidamada inay dulqaad muujiyaan xilliyada jaamka uu jira ciddii ku xadgudubtaa muwaadin soomaaliyeed waxaa laga waafajin doonaa waajibkiisa waxaana la marin doonaa tallaabada ku habboon ciidanka ammaanka gobolka banaadir iyo guud ahaan dalkaba uma fadhin doonaan in muwaadin soomaaliya inti la dhibaateeyo layska aamuso wixii hadda ka dambeeya tallaabo tii hore ka adag ayaa laga qaadi doonaa ciddii muwaadin soomaaliyeed ku dhibaataysa waddooyinka ay xaqa u lahaayeen inay si nabada ku maraan